magaalada laasqoray ee gobolka sanaag ayaa waxaa ka da-ay rabab duufaano wato kuwaasi oo geystay khasaare hantiyadeed oo soo gaaray qoysas ku nool magaaladaasi rababka uu duufaano watay islamarkaana saacado xiriira ka da-ayay magaalada laasqoray ee gobolka sanaag ayaa burburiyey qaar ka mid ah guryaha ay deganayeen bulshada ku nool magaaladaasi cabdikariin yuusuf jaamac gudoomiyaha magaalada laasqoray oo ay wehliyaan mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gargaarka maamulka puntland oo si wada jir ah ula hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay robabkan
afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaanu ku jirnay gurmadka dadkii ay dhibaatadaasi gaartay bad iyo beriba dhibaatadaas waxaa ka dhashay khasaare aada u ballaaran oo ay kow ka ahaayeen guryo ay dad danyari ku noolaayeen oo dumay guryahaasoo tiradoodu gaarayso sagaashan guri dhammaantood gudoomiyaha gobolka iyo wasaaradda gargaarka iyo wasaaradda deegaanka iyo annagoo wada soconnaa oo combination assessment samaynayna baanu soo wada marnay intii ka horreysayna annagu waxaanu ku jirnay ka degme ahaan dadkaa inaanu u rarno iskuullada iyo maaragtay msiyada iyo cisbitaallada iyo meelihii aan waxyeeladu gaarin dad danyaray u badnaayeen markii guryahoodii ay ka dumeen xilli habeen ay ahayd dabeel qabow ay soo dhacday saamayn maaragtay tiro badan baa gaartay dhinaca badda gaadiid tiro badan oo kuwa xeebta yaalle u badnaa oo loo diyaarinayey in maaragtay ay shaqo bilaabaan xilli xagaabaa maaragtay gebagaba maraya inta badan ogost dhexdeeda ilaa iyo maaragtay sagaalaad sebtembar inta u horeysa waa waxaa la bilaabaa shaqooyinka badda marka gaadiid la diyaargaraynayey oo tiro badan wuxuu ku daray badda waxaan isku dayaynaa wasaaradda inaan u noqonno bino sida ugu dhaqsaha badanna insha allahu loo howlgalo laakiin waxaan aad idinka mahad celinayaa saa ula qabsateen oo dadka ugu gurmateen oo dadkiina u xanaanayseen oo u dhaqaalayseen degmada iyo odayaasheedii iyo kulligeed iyo mas-uuliyiintiina waa idinkaa mahad celinaynaa saldhigga booliiskana iyo meelaha jajabayna waanu tagnay weli saldhigga booliiska iyo meelihii dowladdu ku shaqaynaysay waxyaabihii dhibaatada soo gaaray isbitaalka iyo kulli iyagana waa soo aragnay annagana waxaa naga sugaysaa sida ugu dhaqsaha badan in looga soo jawaabo qodobkana wuxuu ahaa in qiimeyn lagu sameeyo wixii meesha ka dhacay si loola wadaago hay-adaha ay khusayso oo dadkan ay gargaar loo soo gaaro anoo ku hadlaya afka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada
dhibaatadaa soo gaadhay waxay saamaysay in isu socodkii bulshada uu lumo in adeegyadii oo dhammi ay meesha ka baxaan inay meeshii noqoto meel xidhan oo maaragtay aan la geli karin oo xataa dadkii u soo gurmanayey ee ka imanayay meelaha dhowdhow ay u soo mari waayeen oo soo gaari kari waayeen saddexdaa arrimood ayaa ka muuqta laasqorey oon maanta dhex joogno waxaan rabaa inaan la wadaago hay-adaha dawladda oo arrintani ay khusayso in loo gurmado bulshada dhibaataysan ee dhaawacaasi uu soo gaaray ee maanta aan haysan bad iyo beriba ka dhaawacan waxaan codsanaynaa wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda gargaarka oo mas-uuliyiinteeda qaybinala joogto iyo dhammaan hay-adaha ka howlgala puntland dadka ku gurya beeray rababka dabaylaha wato ee ka da-ay magaalada laasqoray ayaa u badan kuwa danyar ah